Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladda Hoose Maamulka Hirshabelle ayaa magaalada Jowhar ka daahfurtay mashruuca dib-u-muqraadiyeynta maamulka iyo dowladda hoose iyo isla xisaabtanka bulshada. Kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka, maamulka degmada Jowhar iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn waxaa goobta hadallo kooban kasoo jeediyey xubno ka socday ururada bulshada rayidka.
maxaa yeelay dowladaheennan aan dhisannay ama ha noqoto degmo ha noqoto ama gobol ha noqoto ama state ha noqoto ma socon karaan kuma socon karaan deeqa kuma socon karaan waxay ku socon karaan waxaan annagu aanu siinayno dowladda aanu maaragtay ku maaragtay tabiineynayno haddii aanan aniga wax bixin oo mushaarkiga shakhsiga aanan wax ka bixin dowladda ma odhan kara mee hagaagta iyo mee fiicnaata iyo waxaasi ma odhan kara maxaa dhacay anigiibaa waxaan sameeyey qusuur anigiibaa ka gaabiyey wixii ay xaq inaan bixiyo
waxaa la tusuwahaa bulshada siday ugu go-anta dowladda hirshabelle oo madaxweyneha ugu sarreeyo iyo wasiirka arrimaha gudaha dowladda hoose siday ugu go-antahay isla xisaabtan ayaan ugula tusuwa halkan waxaan aad ugu faraxsannahay annaga markasta haddaan nahay dhallinyarada in horumarka la samaynayo dowladda hirshabelle gaar ahaan dowladda caasimadda dowladda hirshabelle waxaan ognahay isla xisaabtan hadday noqoto iyo haddii horumarin dowladnimo iyo bulsho ay noqotaba waxa ugu horreeya ay ka faa'iidaysanaya inay yihiin dhallinyaro ugu imaadnay in lagu daahfuro barnaamijka isla xisaabtanka waxayna ka mid tahay dimuqraadiyada in la isla xisaabtami karo madaxda aan la xisaabtami karno waa soo dhaweynaynaa ka haween ahaan barnaamijka noocaan oo kale in maanta la daahfuro waxaad ku fiican waaye tani ayaa waxay daliil u tahay in fafaalaha dowlad wanaagga ka soo socdo dhanka kale xogeyaha dowladda hoose ee degmada jowhar maxamuud xasan bariise iyo gudoomiyaha degmada jowhar cusmaan maxamed mukhtaar baare ayaa soo dhaweeyey mashruucan aadaan ugu faraxsannahay in maanta reer jowhar ay u fadhiyaan in barnaamijka dimuqraadiyiinta ay qayb ka noqdaan dimuqraadiyaddana reer jowhar weligooday dad oo dimuqraadiyiin ahaan jireenoo ama dowladnimo fudud ee ayagu ay gacmahooda kusoo dhisteen inay taabigeli waayaan ay kor u qaadi waayaan ee maxaa la yidhaahdaa ay ka shaqayn waayaan waxyaabaha ay ku hormari lahayd ma u malaynaya inay tahay waxaa ilaashadaan u baahan waa idinka hadduu al yidhaahdo annaga waxaan ballan qaadaynaa inaan idinkala shaqayno ama idin dhaga nuglaano habeen iyo maalin la xisaabtankiina agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose nuur xasan nuur jaako ayaa ka warbixiyey muhiimadda mashruucan waa barnaamij cusub oo yacna daaran dimuqraadiyeyn dowladaha hoose isla xisaabtan dimuqraadiyeyntaana waa wax yar inaan ka yidhaahdo dimuqraadiyeyntu waa geedi socodka kor u qaadista xuquuqda shacabka ee go-aan gaarista siyaasadeed waxaana ka mid ah ka qayb qaadashada siyaasadeed dimuqraadiyeynta waxay xaqiijinaysaa in dhammaan muwaadiniinta ay ka qayb qaataan go-aan qaadashada iyadoo laga hortegayo in koox gaar ah ama ururo gaar ah ay awoodda dalka ama stateka ama degmada ay ku urursanaato ugu dambeynna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle cabdi daahir guure karoore ayaa daahfuray kulanka
dimuqraadiyadda iyo isla xisaabtanku wax qof keliya kusoo degi kara maahan waa wax u baahan in laga shaqeeyo dadka markay meel ku nool yihiin haddayna isla xisaabtamin waxba kama dhexay karaan waxba ma wada samaysan karaan qof aan la xisaabinaynin lalama sheekaysan karo lalama macaamili karo waa qof awood gooniyo leh dictator uu noqonaya insha allah waxaan rabnaa in la isla xisaabtamo in la daadajiyo dowladnimada in canshuur iyo horumar iyo dib u dhis laga